barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a da oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bog aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com
war wanaagsan dhegeystayaal waa maalin talaadaha afariyabaatanka bisha disembar sanadka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo halka washington saacaddu ay tahay shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aanu dhegaystayaal barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid ah ururka dhallinyarada soomaalida magaalada mombasa oo wada dadaalo oo ay dhallinyarada uga wacyigelinayaan maandooriyaha iyo fikradaha xagjirnimada ah
guulaysigeygan aan maanta ku guulaystay bilad sharafeedka waxau iga caawiyey inaan maanta de awal marka wax laiga dalbado waxaan odhanayey muddaan sugayay de inta lacagta iisoo noqonaysa laakiin maanta istoobkii waan haystaa istoogaa aan haysto waxa uu iga caawiyaa de maanta waxa waxabaa lagaa doonaya deg deg shaqadiina waatan faraskiina waatan gegadiina waatan
waxaad sidoo kale maqli doontaan gabadh dhallinyaro ah oo abaalmarin ka heshay madaxweynaha jabuuti kadib markii ay ka midho dhalisay hal abuurkeeda ganacsi kaalmihii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida go-aanka maxkamad sacuudi ah ay uga bariyeeshay kaaliyo sare oo ku dhow dhaxal suga maxamed bin salmaan inuu ku lug lahaa dilkii wariye jamaal khashuqji ayaa la kulmay cambaareyn caalami ah iyadoo lagu qeexay ka beensheegid cadaaladeed hase yeeshee dowladda maraykanka ayaa taageero u muujisay go-aankaasi shan qof oo magacooda aan la shaacin ayaa isniintii dil lagu xukumay iyadoo oo la sheegay in ay ka dambeeyeen dilka wariye jamaal khashuqji halka saddex kale lagu riday xukunno xabsi oo marka la isku geeyo gaaraya ilaa iyo afar iyo labaatan sano sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa go-aankan ku qeexay tallaabo muhiim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyey dilka waxaanu cadaadinaynaa daahfurnaan intan ka badan iyo in dhammaan dadka ku lugtale arrintan lala xisaabtamo ayuu sarkaalku yidhi hase yeeshee go-aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeciyey dowladda turkiga oo ku qeexday natiijo fadeexad ah oo beri yeesha kuwii soo diray dilayaasha iyadoo la sheegay inay ula jeedo dhaxal suge maxamed bin salmaan xukuumadda rayaad ayaa ku qeexday dilka kaashuqji inuu ahaa howlgal ay fuliyeen koox fallaaga ah islamarkaana dhexal sugaha aanu wax shaqo ah ku lahayn si kastaba c ayada maraykanka iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay agnes kalamard ayaa labaduba si toos ah ula xiriiriyey maxamed bin salmaan in uu dilka amray eedeyntaasi oo si daranay u beenisay boqortooyada sacuudi carabiya
xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyay dagaalka ka socda waqooyiga galbeed ee dalka suuriya oo tumanaan kun oo qof ay guryahooda ka qaxeen afhayeen u hadlay guteres ayaa sheegay inay walaac ka qabaan howlgallada milatariya iyo wararka sheegaya in la weeraray jihooyinka ku yaalla dhinaca waqooyi ee dadka qaxaya ay isticmaalayaan dowladda suuriya ayaa isku dayeysa inay dib u qabsato deegaanka idlib oo ah meeshii ugu dambeysay ee ay weli gacanta ku hayaan kooxaha jabhadaha ah dagaalka ka bilowday dalka suuriya sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii saddex milyan oo qof oo qaar badan oo ka mid ah ay kaga soo guureen qaybo kale oo dalka ku yaalla ayaa ku nool idlib milatariga suuriya oo caawimo dhinaca cirka ah ka helaya ruushka ayaa ku duulay deegaankaasi toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaanay qabsadeen magaalooyin badan oo gobolka ka mid a iyaga oo u sii jeeda magaalada istaraatiijiga ah ee maret al numan
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a fatxi iidle dubad waxa ay ka mid tahay dhallinyarada dalka jabuuti ee ka mira dhaliyey hal abuuradooda ganacsi dhaqdhaqaaqyada xagga ganacsiga ah ayay ku mutaysatay in ay abaalmarin ka hesho madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelin waxqabadkeeda iyo waxa ay rabto in ay jabuuti ku soo kordhiso mustaqbalka dhow ayay uga warantay waryaheena jabuuti sagaal saciid faarax
waxa aan xidhiidh aada u weyn aanba iib aan la lahaa oon demilsayskii aan la soo jaan qaaday labadii kun iyo lix iyo tobankii marwada madaxweynaha marwa khad maxamuud xayd oo bandhig weyn carweed oo ka dhacay labadii kun iyo lix iyo tobankii alaabtayda iga wada qaadatay wixii aan hayay xiidadka iyo shalmadaha kadibna ilaa muddadii dalabkii iyo waxaynaysay oo halkaa isoo gaadhsiisa waxaanan odhan karaa kolbade waxbay keentay labaha aan dee bilasharafeedka ugu guuleystayna dee iyo garashana dee kulley qayb weyn bay ku lahayd baan jeclahay hooyadaas aad iyo aad baanan ugu mahadnaqaa mar walbana wayna garab joogsataa haweenku inay shaqaystaan waxaa ka hormooda dee hooyo soo shaqaysta nagala baan haysanaa maanta maasha allah guuleysigaygan aan maanta ku guuleystay bilad sharafeedka waxau iga caawiyay inaan maanta de awal marka wax laiga dalbado waxaan odhanayay muddaan sugayay de inta agta iisoo noqonaysa laakiin maanta stontkii baan haystaa ston stonk baan haystaa stoga aan haysto ama dhigaalkayga dee qalab ahaaneed kaydkaygaasi waxa uu iga caawiyaa de maanta waxa waxabaa lagaa doonaya deg deg de shaqadiina waa kan faraskiina waatan gegadiina waatan dadkiibaa de markiiba iisoo dedejinaya laakiin markii hore caqabad bay kugu hayd markii wax lagaa dalbado oon lacagti hayn ahayd anoo waxa layga dalbaday oo sugaya wixii suuqa iga galay caqabad bayga hayd keliyonkayguna uu iga ba-ahay oo raaligelin baan hayn maanta waxaa layga caawiyey raaligelintii waxaa jirtaa qof dhallinyaraa marka horumar gaaro dadku inay yidhahdaan ah hebel baa caawiye iyo hebel bay waxay isku yihiin iyo dad badanoo waxaa jira ka dhigta marmarsiiyo maxaad odhan lahayd kuwa waxaan odhan lahaa horta cid aanan iyadu iscaawin iyadu aan isku dadaalin kartideeda iyo la soo bixin iyo maxal awoodeeda ku shaqaysan ilaahay baa awood leh oo de iyadu is isoo muujin cidna ma garab joogsan karto dadkiina waxay dhahdeen xabxab maca sakiinad bay dhahdeen mididii xabxabkii qof sugaya looma baahnayaan dhalinyarta ka odhan lahaa waayo anigu labadii kun iyo koob iyo tobankii ilaa labadii kun iyo sagaal iyo tobankii de haddii dadka la caawinayo deg deg loo caawinayo deg deg baa lai caawin lahaa rafaadkaamaan soo mutaystay maanta waxaan helayna waxaan u arkayaa de waxaan meeriteeyey de horeyna aan u meeriteyn lahaa oo waaba laygala raagaamaan leehay anu anigu ha waxaan horeyba ugu qalmi lahaa bay ahayd waa laygala raagay baan odhan karaa qofku fikirku waa qofka ugu horeeya fikirka caawin kara waa naftaadaad ka caawin kartaa naftaaduna adigay caawimaadkaa sugaysaa shaqada iyo fikirkaad ka fikirtana adigunbuu caawimaadkaa sugaya marka waxa weyaan marka ugu horeeya adigu la saaxiib fikirkaaga adigu la saaxiib shirkadaada adigu la saaxiib shirkadaadu maxay u baahan tahay anu waxaan odhan karaa wallahi de haddaan guriga joogo oon hurdana markasta dee halgan baan ku ku ku ku fikira ayaan ku reefeeyaa waa ilmo oo kale ilmo la korinayo weeyaan maanta haddaad dee biyihii ka daysid ilmahaaad korinaysid ama aad caanaha ka daysid dee waxaa dhici karta inuu caqabado badan la kulmo markaa shirkaddu waa ilmo yar markastana inay iska ilaaliyaan niyad jabka ha niyad jabin markasta ayaan ka odhan lahaa dhalinyarada waxaanan u ahay dee exombal maanta maasha allah labadii kun iyo shan iyo tobankii ilaa maanta waxaan ku jiraa dhalinyarada shirkada abuurka gobolkaygana cali sabiixna maanta waxaan u ahay dee guddoomiye ay ku soo higtaan dhalinyaradu waxaan leeyahay dhalinyarada gobolka cali sabiix nool oo dhan gebigoogu inay fikrad abuur la yimaadeen baan rabaa demil labada kun iyo labaatan awal waxaan eegeynay dee qofku ganacsi horta ma bilaabo ma dhaqdhaqaaqa laakiin labada kun iyo labaatanka waxaan leenahay qofku shirkad sida u abuuri karayaa shirkadaha ayaan awoodda saaraynaa waxaan doonaynaa anagu gobolkayaga cali sabiix waa gobol aada u jawi qabow waa gobol lagu nasan karo gobolkii warshadaynta inuu noqdo jabuuti oo kale inuu gobolka warshadaynta u xisaabtanaado ayaan anaku rajaynaynaa maadaama madaxweyne geele horseed ka yahayo warshadaha ugu badan cali sabiix ay ka fureen waxaan idhi adaa warshado caam oo caalamka laga oqoon cali sabiix nooga furay ayaan madaxweynaha ugu gobiyey marka waxa weyaan warshadahan caalam warshado caamah oo caalamka laga yaqaan adaa madaxweyne cali sabiix nooga furay markaan leehay waxay ka dhigan tahay gobolada kale male laakiin cali sabiix warshadii biyaha marmarka ti maxaa la dhahday sibirhka dee dhalinyartu maxay qabanayaan de warshadaha marka warshadaha ka furan gobolka marka waxay u tahay tusaale in ay ayaguna ku daydaano tababarana way ka helaan Een waxaa jira inan la yidhaahdo een muuse baa la yidhaahdaa marmarkuu ka shaqaynayay Een wuxuu igu yidhi waxaan aqaanaa fikir boonbooyada sameeya boonbasa loo sameeyo ayaan aqaanaa buu yidhi Een ma- booyaduu sameeyaa waayo fikiradaa laga helaa j- shirkadaha markaad u shaqaynaysid insha allah inankaasna waxaan leeyahay haddii uu codkayga maqlo iyo haddii aan lugtayda ugu tagaba adiguna dadaalkaagii soo muuji baan leeyahay insha allah inaan isagna la dadaalno oo garab joogsano annaka ujeedadeedu waxa weeyaan qofka inaan niyad siino soo joojino meeshii marka waxaa jira foonyo loogu talagalay foon gaaroontii baa jira baananka lacag amaahin mudane madaxweyne wuxuu u dhigay foon gaaroontii qofka boqolkiiba lixdan lagu caawin karayo haddii ay dhibaato ku dhacdo dee waxaan leenahay maanta waa la inii jooga teeraanka ee nasiibyo badan baan leenahay maanta dee dhallinyaradeeda waxaan ka leeyahay dee soo soo kaca waxyaala aan maanta halkan waxaan aan horta aada uga hambalyanaya xawaale aadan waa beri waa wiil een dhalinyaro ah oo dhexdhexaad ah Een waxaan odhan karaa waxa uu sameeyey maanta cali sabiix qashinkaa nagu badan bacdaa nagu badan bicihii iyo wixii la daadinayay caagidihii turunturada nagu cadubay buu ka sameeyey akhtisaana lagu soo bandhigay oo aqalka lagu sharxan karayo beerooga lagu sharxan
taasi waxay ahayd fatxiye iidle dubado oo ah gabadh dhallinyaro ah oo hal abuurkeeda ganacsi ku heshay abaalmarin uu siiyey madaxweynaha jabuuti waxay u ramaysay waryaheena jabuuti sagal siciid faarax dhegeystayaal markana waxaynu jalleecinaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan heesta dhaqan ee fanaanada xawakiin
gurigayga gurigayga kama baxo gacan saarna lama lihi ragka qorxu socodkee ee dumarka gaasira
xaawakiin iyo heestii dhaqan halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da barnaamijkii dhallinyarada ee duhurnimo ayaa toos u dhegaysanaysaan magaalada mombasa ee dalka kenya waxa ay ka mid tahay deegaanada sida aadka ah u degaan soomaalida ku nool dalkaasi ururka dhallinyarada ah ee qaybta ka ah jaaliyadda soomaalida ee halkaasi degan waxa ay ku dadaalaan sidii ay dhallinyarada uga wacyigelin lahaayeen fikradaha khaldan sida mukhaadaraadka burcadbadeedka iyo xagjirnimada axmed xuseen qanyare oo ah guddoomiyaha dhallinyarada magaalada mombasa iyo arrimaha ay wadaan uga warramay wariyaha v o da khadar maxamuud xareed annaga waxaynu nahay dhallinyaro oo ka dhisan magaalada mombasa oo soomaali community ka tirsan oo muddo aada u fog sannado badan ilaa iyo toban iyo dhowr sano dhisan oo isku xiran oo dhallinyarada xiliyada holidayga uu jiro ama yani iskuulaadka ay xiran yihiin sportiska ayaan abaabulnaa liigag baan u furnaa hadiyadaan ku siinaa dhallinyarada sportskaan ku wacyigelinaa waxaan ka wacyigelinaa inaysan la qabsanin ama aysan ka mid naqanin dadka isticmaala drugska inaysan yani ka qaybgelin wax kasta oo dhibaato keenay sida gangiska inaysan ku biirin dadkan argixisada iyo fikradda qaldan aaminsan waxaasoo dhan aan ka wacyigelinaa waxaan u sheegnaa inay wax bartaan shaqaystaan maaragtay ku xirnaadaan masaajidada wax bartaan cilmiga bartaan maaragtay ay noqdaan dad waxtar leh aysan noqonin dad dhibaato keena marka ilaa goormaad soo wadeen hawshan axmed muddo aada fara badan sanado fara badan yani laga soo bilaabo labada kun iyo iyo sideed laba kun iyo sagaalkii wixii kasii dambeeya o dhan ilaa hadda dad dhalinyaro sports isku xiran baynu nahay oo maaragtay ku xiran guddiga somaali community oo maaragtay isku xiran oo haddee ka shaqeeya nabadgelyada iyo maaragtay sportiska iyo wanaagga iyo ka shaqeeya oo ka hortago waxyaabo kasta oo dhibaataa marka dhallinyaradeenna ma u badno dhallinyaro haddee drugs isticmaala dhallinyaro oo waxyaabo xun yacni iyo argixiso iyo waxaas ku biirana ma jiraanba marka sidooda badanba waa dad dhisan oo wax barta oo maaragtay shaqaysta sidaasaana mar walba ku wacyigelinaa marka ma jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada mombaasaa toos u hoos tagtaan oo barnaamijkan iyagaa idinka caawiya mise dhallinyarada ayaa si gaara isku abaabulay oo hawshan bilowday
runaantii jaaliyadda soomaaliyeed ee mombaasa way isku wada xiran tahay dhammaantood waana oo ku xiran nahay jaaliyadda soomaaliyeed ganacsatadeena waxayna kulli mar walba waxaan u baahano koobabka iyo maaragtay dhararka iyo sboortiska iyo maaragtay iyagaa naga caawiyo sometimes dadkan yani ku jira siyaasadda waana caawiyaan markaan u tagno oo maaragtay ugu baahno agabka sportiska marka kenya oo kale marka laga hadlaayo dhallinyarada kenyaanka guud ahaan waxaa aad loola dagaalamaa arrimaha burcadnimada fikirka xagjirka ah ee kooxaha argagixisada dhallinyarada soomaalida ee mombaasa ka waran iyaga xaalkooda dhallinyarada mombaasa dhallinyaro oo maaragtay isku tiirsan weeyaan oo maaragtay iska warqabo oona wax dhibaatana aan geysanin lagana warhayo waddankan dowladda ka jirto cid walboo dhaqdhaqaaqaysa waa lala socdaa marka dad weligood waxaas ka qayb gala ma aha mana u aha diyaar inay ka qayb galaan dhibaato iyo argagixisi oo arrimo xagga jir waana ka wacyigelinaa oo aqligooda way leeyihiin masaajidada waa ugu wacyigelinaa sboortiska waa ugu wacyigelinaa meel walba waa ugu wacyigelinaa inay naqdaan dhalinyaro nabadda ka qayb qaato dhismaha waddankan aan ku noolnahay quruxdiisa iyo wanaaggiisa inay ka taliyaan mar yaa gacan idinka siiya barnaamijkan wacyigelinta ad waddaan
runaantii sidaan kugu sheegaba annaga waxaan nahay soomaali community isku xiran baan nahay waxyaabaha hadda aan u baahan nahay oo gaara oo maba jiraan baan ka ahayn agabkaas sportiska iyo maarata kubadaha iyo koobabka iyo kuwaasna jaaliyadeeni iyo maarata ganacsatadeeni iyo wixiina anaga isku filan dad oo gaara waxna siiyo ma jiro dee dhallinyarada mar walbana waxaan u sameynaa tournament yani football tournament badanaa u sameynaa waana baanayaashana ugu qornaa inaan ka ka wacyigelinayno drugska iyo violence any kind of violence inaan ka wacyigelinayno oo ay wax bartaan ay sportiska ciyaaraan sidaas waxbarasho iyo sportskaas ku mashquulsan yihiinba maamulka gobolka ama ismaamulka iyo kan magaalada iyo mas-uuliyiinta xiriir intee leegaad leedihiin si fiican xiriir badanaa leenahay waa isnaqaanaa wax badanaa isla soo shaqaynay waqtigaan ugu baahno maaragtay agabkan kuu soo sheegay sportiska dhowr mar way naga caawiyeen sida gobanarka sida maaragtay constituencygan hadda aan joogno mvita constituency haysto markaan ugu tagno markuu qaybinayo dhallinyarada kale sida qoomiyadaha kale ku noolba uu caawiyo annagana qaybteen uuna caawiya waa ka qaadanaa maaragtay qalabkaas sportiga muxuu yahay marka ujeedkiinu axmed ujeedka aad wacyigelintan u samaynaysaan maxay tahay ujeedkaan u samaynayno waxa weeyaan in dhallinyarada ay noqdaan dad kuwa waxtar leh oonan naqanin kuwa dhibaato geysta ujeedkeena saas waaye si ay wax u bartaan sida sportiska waqtigooda ugu qaataan maaragtay u shaqaystaan sidai dad waxtar leh ay noqdaan kugu celinaya dad waxtar leh oo laga faa'iidaystay inay noqdaan isan dad dhibaato geysan ay naqanin
hadalkaasina waxaa ugu dambeeyey axmed xuseen khayre oo ah guddoomiyaha dhallinyarada magaalada mombasa waxa uu ramay wariyaha v o a da khadar maxamed xareed iminkana waa wararkii cayaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada xubinta cayaaraha taageere ka tirsan kooxda kubadda cagta chelsea ayaa la xiray iyadoo oo lagu eedeeyey in uu midabta koor kula kacay weeraryahanka kooxda tottenham hon minson ciyaartii dhex martay axaddii labada kooxood ee ka dhisan magaalada london ciyaartan oo ka dhacday garoonka tottenham hotspor stadium oo chelseana ay ku adkaatay laba gool iyo waxba ayaa la joojiyey qaybtii labaad ee ciyaarta waxaana markaas loo joojiyey sababo la xidhiira in daafaca kooxda chelsea antonio rudiger la sheegay in taageerayaasha tottenham ay kula kaceen midabta koor kooxda tottenham waxa ay sheegtay in dhacdadani ay baarayso islamarkaana ay daawanayso muuqaalada kaamirooyinka qarsoon ee c c t v-ga loo yaqaano hase yeeshee ilaa iyo hadda aysan helin wax cad oo ku saabsan in ciyaaryahan antonio rudiger lagula kacay midabta koor si kastaba waxaa imminka soo baxaysa in intii ay socotay ciyaartaasi ay booliisku si gaar ah u xireen mid ka mid ah taageerayaasha kooxda chelsea ayada oo la sheegay in uu markaasi midabta koor ku sameeyey ciyaaryahan soon oo u dhashay dalka kuuriyada koonfureed dhinaca kale tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united oo la gana solshire ayaa waxa uu sheegay in uu ka fikerayo xilli ciyaareedka soo socda isagoo sheegay in kooxdiisu ay ka dambayso halkii uu filayey in ay joogto marka ay noqoto dhinaca horumarka kooxda man united ayaa axaddii waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba iyadoo ay ka adkaatay naadiga watford oo ah kooxda ugu hooseysa horyaalka dalka ingiriiska waxaana iminka ay ku jirtaa kaalinta sideedaad iyadoo toddoba dhibcood u jirta kaalinta afraad oo ah booska ugu dambeeya ee kooxaha doonaya inay u soo baxaan koobka horyaalada qaaradda yurub waxaana xilli ciyaareedka iminka ka harsan shan bilood waxaynu ku jirnaa barkii labaad ee xilli ciyaareedka oo iminka bilowday waxaana rumaysanahay in xilli ciyaareedkan mar walba uu ahaa mid leh horumar iyo dibudhac intaba balse maanan filayn in kooxdu ay sidaan uga sii dambayso heerka aan filayay inay joogto ayuu yidhi tababara solshire waxaan iminka eegayaa in aan kooxda xoojiyo waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aynu u biloawno inay natiijooyin wanaagsan aynu gaarno ciyaartaasi ayaa kooxda united waxaa dib ugu soo laabtay ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara paul pogba ayadoo la rumaysan yahay in ciyaaryahankaasi uu muddo dhaawac uga maqnaa kooxda oo ilaa laba bilood ah soo laabashadiisa ay caawin karto in kooxda ay waddada guulaha mar kale ay dhinaca guulaha ku soo laabato ugu dambayntiina kooxda kubadda cagta tottenham ayaa waxa ay racfaan ka qaadatay kaarka guduudan oo la siiyey ciyaaryahan soon ciyaartii ay kooxda chelsea kaga adkaatay laba gool iyo waxba axadii sida uu xaqiijiyey tababare jose morino wariyahanka u dhashay dalka kuriyada koonfureed ayaa ciyaarta laga saaray qaybtii labaad kadib markii ay kaamiradu qabatay isagoo laadaya ciyaaryahan antonio rudiger oo ka tirsan kooxda chelsea naadiga tottenham ayaa waxa ay sheegtay in ay sugayso iminka in ay ogaato haddii ciyaaryahanka loo ogolaan karo in uu ciyaaro kulanka xiga oo ay la leeyihiin kooxda brighton waxaan rajaynayaa in ciyaaryahan soon aan la ciqaabin shan jeer ayuu yidhi tababare morino morino oo faahfaahinayana waxa uu yidhi ciqaabta koowaad waxa ay ahayd in lagu ciqaabay in uu laaday rudigar tii labaad waxa ay ahayd in laga saaray ciyaarta tii saddexaad waxa ay ahayd tii saddexaad waa in uu seegayo kulanka brighton tan afraad waa kulanka norwich kan shanaadna waa kulanka southampton ayuu yidhi tababare morino sidaas darteed waxaan rajaynayaa in labada ciqaab ee horey u maray ciyaaryahankan ay ku filan tahay oo aan ciqaabaha kale loogu darin ciyaaryahan soon ayaa kaarka casaanka ah ee uu qaatay waxa uu ku mutaystay in saddexda kulan ee soo socota horyaalka uu sheego waxaana iminka taasi ku xidhnaan doontaa waxaa laga yeelo racfaanka kooxda jelse ee qaadatay xubintii ciyaarahana waa naga intaas
axmed aad ayuu u mahadsan yahay gabagabadii barnaamijka dhegeystayaal anigii axmedba waxaanu idinkaga tegaynaa heesta nimcaan hillaac jacaylkii qabyoobay tan iyo idaacaddeenna galabta heestaasi kusii raaxaysta
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaadiyay qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaadiyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliya qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliya anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnigii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesho quso wadnihii way samir qaadooye qalbigii bogsayooyeel dareeni qasbaayayo sanada qatanay darteede naftiiga yeeshe quuso qamuunya jacaylaho qof aan lala qaybsanin intaad ikhtiyaarka qaad